ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa maalintii shalay gobolka shabeellaha hoose ka fuliyey weeraro isugu jira qaraxyo kuwa toos ah iyo mid qorshaysan guutada qaraxyada ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa shalay deegaanka buufow ee duleedka magaalada marka qarax kula beegsaday ciidamo ka tirsan kuwa dowladda federaalka ciidamadan ka tirsan dowladda federaalka ayaa markii qaraxa lala beegsanayay waxay wateen laba mooto waxaana halkaasi ka dhashay khasaare kala duwan oo soo gaaray askarta la qarxiyey labadii mooto ee ay wateen ayaa waxaa haleelay qaraxa lala beegsaday iyagoona gebi ahaantoodba halkaas ku burburay hal askari oo ka tirsan ciidamada dowladda federaalka ayaa ku dhintay qaraxa halka ay ku dhaawacmeen saddex kale kuwaasoo saarnaa mootooyinka sidoo kale ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa weerar qorshaysan oo lagu beegsaday askari ka tirsanaa ciidamada dowladda federaalka waxay ka fuliyeen isla gobolka shabeellaha hoose weerarkan ayaa waxa uu si gaar ah kaga dhacay degmada afgooye ee gobolka shabeellaha hoose waxaana lagu dhaawacay askariga lala beegsaday isla gobolka shabeellaha hoose waxaa maalintii shalay ka dhacay laba weerar oo dhabagal ah kuwaasoo lala beegsaday ciidamada uganda ee qaybta ka ah shisheeyaha kusoo duulay dalka inta u dhexaysa deegaanada buufow iyo lamber lixdan ayay ka kala dhaceen labadan weerar oo lala beegsaday ciidamadan oo lugeynayay waxaana ka dhashay khasaare soo gaaray ciidamada afrikaanta goobaha ay weeraradu ka dhaceen ayaa waxaa kusoo degay diyaarad helikobtar ah taasoo daabushay meydadka iyo dhaawacyada ciidamada shisheeye ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa sii laba jibaaray weerarada ay ka fulinayaan gobolka shabeellaha hoose waxaana maalmihii lasoo dhaafay gobolkan si xiriir ah kaga dhacayay weeraro kala duwan kuwaasoo ka dhan ah ciidamada afrikaanta iyo kuwa soomaalida ee ka hoos shaqeeya